waxyaabihii ay u qabsoomay oo hadda u socdo iyo waxyaabihii usoo qabsoomay iyo waxyaabihii hadda kadib ay qabo doonaan iyo caqabadaha haysto dhammaan aan ku wada hadalnay waxaasoo dhanna waxay nooga dhammaadeen si wanaagsan ganacsatada muhiimadda waa ganacsiga aad ayuu lafdhabar ugu yahay muhiimadda bulshada waxaan ka wada hadalnay in edibiyada dadkii firfircoon oo ganacsiga ka qayb qaadan kara si wax looga qabto oo looga saaro meeshaas ay ganacsi yar yar ay u samaystaan xirfado kala duwan loo baro qaarna ganacsi yaryar loo furo sidii ay uga tegi lahaayeen meeshaas in le gacan le wax ka sugaan oo meesha ay ugu jiraan dadka badanaa dad fahamsan oo ganacsan kara qaarna waa ganacsi wax u bilaaban oo wax looga daraayo oo ganacsigii loo kabaayo loo magaciisa muhiimad loo siinayo iyo qaar ibir aho loo bilaabayo iyo qaar waxhaysto waxaasoo dhan waa ka wada hadalnay wixii caqabado ahoo ka haystay waa noo sheegeen sidii ugu dhaqsiya badan wasaaradda ganacsiga garabay kusii doontaa waxbay kala qaban doontaa si loo helo dad xirfad leh ama dad ganacsato yaryar oo wax ganacsana oo ganacsigooda kii wax u bilaabana loo kobciyey kii ewer oo markaas diyaar waa inuu ganacsi bilaabana ganacsigiisii loo bilaabo bulshadii bulsho ay isku filan ama isku tiirsan si ay u noqoto wasaaraddana waxay markaas u taagan tahay in bulsho ganacsi ah oo yaryar iyo waaweyn iyo mid dhexdhexaad ah say ku soo saari laheeday dhinaca ganacsiga wax aad looga qobo lahay wax soo saarka iyo ganacsiga sidii loogu dadaali lahay shirkaasaa maanta noo dhacay si wanaagsan oo nooga dhacay si wanaagsan aanu isku afgaranay dhammaan agaasimayaasha iyo dadkii shirka soo abaabulay waa u mahad celinaa sida sharaf leh shirka nooga qabsoomay waxaan ku cudur daaranaa wasiirka iyo agaasimaha ayagana shaqay ku maqan yihiin muqdishoay jiraan maadaama aniga aan joogay shirkii saasaa nooga qabsoomay